wallahi walaal walaalayaashan aad bay u fiicnaayeen oo saad og tahay waa wadahadayaashan waxay ku umaadeen markii dowladda etoobiya iyo o n lf ka ay laba bilooda lasoo dhaafay ayaka ay toos u kulmeen wixii oo aan dowladda kenya aan dhexdhexaadinteeda ay soo marin markii ayadana waxay aqbaleen ooy codsadeen inay isku soo noqdaan oo ay soo bixiyaan dad ayaga ka mid eh oo ka shaqeeyo bal sidii ay wadahadalka dambe ee soo socda ay ku geli lahaayeen marka wadahadalkan mid loo idil yahay oo delegatekii meel walba ka imaadeen ay imaadeen ma ahayn mid wuxuu ahaa la iskugu imaaday in laga wada hadlo wadahadayaasha dambe ee soo socdaan sidii loo geli lahaa wixii laga hadli lahaa ajendaadii laga hadli lahaa ini la diyaariyo tiina waa laga wada hadlay guulna waa laga gaaray marka waxaan un hadda sugaynaa uun waktigii dowladdana waftigii ka socday oo afar qof gabaada u noqdeen dowladday khabar u geynayaan o n lfkana afar ruux baa ka imaadeen ayakana o n lfkay khabar u geynayaan marka ayaka hadhow ka tashan doonaan waktigay markay wafti walba uu khabar ka celiyo waktiga isku soo noqon lahayn arrimihii hadda isku afgarteen laga wada hadli lahaa oo laisku imaan lahaa oo arrimaha sinkao go-aan laga gaari lahaa gabana cali bunow ma jiraan qodobo aad nooga sheegi karto hal iyo labo waxyaabaha ama laysku mari waayey ama markaasi laga wada hadlayay si loogu diyaar garoobo kulanka soo socda wallahi horta ani awood oo malihi arrimihii ay ka wada hadlaayeen iyo wixii jiro inaan ka hadlo taas waxay uun soo bixi doontaa markii ayaga waxay isku afgartaan oo la saxiixo markaa unbaa dadka loo bandhigi karaa oo la sheegi karaa ilaa kor waxaan kaaga sheegay arrin siyaasi xagga nabadgelyada oo siyaasiga iyo iyo arrin oo dhaqaale waxyaalahaas waa broli laga hadlay shirkii hadda nairobi ka dhacayna kama soo bixin muxuu ahaa heshiis iyo wax la sexel maadaama waftiyaashii imaadeen ay kamil ahayn oo middan ay ahayd oo mid la iskugu imaaday in loo tashado sidii hadallo lagu geli lahaa waxaa la arkay dadkii meesha kasoo qayb galay inay waxba ay saxiixi karin oo maaragtay mandate-ka ay lahayn marka aniga wixii laga wada hadlay wixii laga gaaray oo malihi muxuu ahaa awood aan kaga hadlo markii un ay wax ku heshiiyaan umbaa lasoo saari doona oo ay saxiixaan marka umbaa dadweynaha loo sheegi doona insha allah ugu dambayntii ma jireen wakti la isla soo qaaday markaa wadatashiga uu dhammaado o n lfta iyo dowladda waddanka etoobiya kulanka kan ku xiga ee la isugu soo noqonayo muddada uu qaadan doono wallahi wax baa lasoo qaaday in bil kabacdi laisku soo noqdo marna waxaa layihi laba bilood kabacdi aan isku soo noqono markii dambe waxaa la gaaray uun maadaama dowladda iyo o n lfka ay channel cusuban oo ayaga ay ku wada hadlaan wixii annaka ayna soo marin uu eegan u furmay inay wafti walba ay ku noqdaan muxuu ahaa goodi iyo dowladoodii markaa ka dambana ayaka ay isla xiriiraan oo taarikh ay qabsadaan marka wakti ay noqon doona ma sheegi lakin bilna waa lasoo qaaday laba biloodna waa la sheegay lakin marka dambe waxaa layidhi un ayaga ha xiriiraano marka hanoo sheegaano waktigay diyaar yihiin ay wada hadli karaan marka intaas kama badnaan doontaan umalaynaya